bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jawar qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga oo faahfaahin ka bixisay dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray gobolka hiiraan madaxweynaha koonfur galbeed oo dhagax dhigay xarunta tababarka macalimiinta deegaanada maamulkaasi guddi farsamo oo ka shaqaynaya dhisidda maamulka sii qaatumo oo la magacaabay maamulka gobolka banaadir oo xilka uu kala wareejiyey guddoomiyaha cusub ee degmada kaxda iyo guddoomiyihii hore warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan daadad ku dhuftay gobolka texas ee dalka maraykanka ay ku dhinteen afar iyo labaatan qof
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawar idinayo kuwada ugu doorqaroon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa faahfaahin ka bixisay dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku isku dhinaca ku dhex maray gobolka hiiraan farxaan maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya afyeenka wasaaradda gaashaandhigga sheekh abuukar oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgalladii u dambeeyey ee ka dhacay gobollada dalka iyo dagaaladii ciidamada dowladda ay la galeen xubnaha maleeshiyada kooxda al-shabaab sheekh abuukar waxa uu sheegay in dagaalkii saaka ka dhacay bannaanka kore ee degmada moqokore ee gobolka hiiraan jab aad u weyn lagu gaarsiiyey xubnaha maleeshiyaadka kooxda al-shabaab isla markaana halkaasi meydadkooda ay daadsan yihiin sidoo kale afyeenka waxa uu ka warbixiyey howlgallo ka dhacay gobollada shabeellada dhexe iyo bakool kuwaas oo uu sheegay in xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab lagu dilay khawaarijta al-habaab ayaa waxay isku dayeen inay weerar naflacaari ah ku qaadaan deegaanka gumare oo ka mid ah deegaanada hoostago degmada muqokor ee gobolka hiiraan dagaalkaas oo bilowday saake abaaro kow iyo toban saac afartan iyo shan daqiiqo oo subaxnimo ayaa saacado kooban kadib cadowga khawaarijta al-habaab waxaa lagu gaarsiiyey jab weyn waxaana deegaankii si nabadgelyaha ugu sugan ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iskaashanayo cadowga khawaarijtana waxaa laga dilay ku dhowaad toban dhagarqabe oo ka tirsan cadowga khawaarijta oo ah cadowga islaamka dhanka kale howlgal qorshaysan ee si wada jira ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka iyo macaawislada deegaanada deegaanka ayaa laga sameeyey deegaanada guulane daarunimca iyo alkowthar kaasoo lagu burburiyey fadhiisamo oo cadowga khawaarijta ay ku lahaayeen halkaas allah subxaana wa tacaala mahadiis howlgalkaas oo ka dhacay deegaanka guulane waxaa lagu dilay ama lagu khaarijiyey laba horjoogo oo cadowga islaamka ahay aadna u dhibaatay jira shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolka shabeellada dhexe labadaas horjoogo lagu kala magacaabo maxamed cadow iyo cali xabad waxay caadaysteen inay dhibaateeyaan shacabka ku nool gobolka shabeellada dhexe daadiyeen dhiigooda dhacaan maalkooda ayagoo ku gambanayo magaca suuban ee shareecada islaamka oo xaaraanta ay ka tahay in dad muslima lagu dhibaateeyo sidaasoo kale ciidamada deegaanka ee xaqudirarka ah ee macaawisleyda raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ayagana daraad waxay sameeyeen iyo shalaba howlgal qorshaysan ay ku fuliyeen cadowga khawaarijta alhabaab oo halkaas ku dhuumalaysanaya deegaanada garas maxaa cumar moorogodan ilaa geefo waxaana lagu burburiyey cadowga khawaarijta alhabaab waxaana looga dilay dhagarqabayaal iyo horjoogayaal ka tirsan cadowga islaamka halkaasna waxaa gacanta ku haaya ciidamada deegaanka waxaa u soo gurmaday oo gurmad wanaagsan u sameeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada gorgor guutada sideed tobanaad ee kumaandoosta gorgor ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlgalkaasna wuxuu u dhacay sida loogu talagalay muddooyinkii u dambeeyey gobollada baay bakool iyo sidoo kale shabeellada dhexe ayaa waxaa ka socday dagaallo aad u qarar kuwaasi oo ciidamada dowladda ay la galeen xubnaha maleeshiyaadka al-shabaab
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa dhagax dhigay xarunta tababarka macalimiinta deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed oo laga dhisayo degmada baydhabo siraaji shiikh isaaq ayaa warkaasi baydhabo inooga soo diray munaasabadda dhagaxdhigga dugsiga tababarada macalimiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo lagu qabtay duleedka waqooyi ee magaalada baydhabo waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed guddoomiyaha degmada baydhabo iyo saraakiil ciidan dugsigan maanta la dhagax dhigay ayaa looga talagalay in kor loo qaado aqoontooda macalimiinta ka howlgala dugsiyada ku yaala deegaanada koonfur galbeed sida ay faahfaahinayso wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed
xarunta tababarka ee macalimiinta xaruntan waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay koonfur galbeed specially because so far waxaa training gareynay kun iyo laba boqol oo macalimiin ah xaruntan waxay noqon doontaa oo ka wada imaado stateka oo dhan deg- degmooyinka kaleeta oo dhan halkaana lagu waxeeyaa waxaan haysanay een, xarun tababar oo yar oo kumeel gaar ah oon ku samayn jirnay traininkaas marka alxamdulilah tobakadan waxay noqonaysaa xaruntan waxay noqonay een, jiif ay leedahay oo nim- maxaa lahaa macalimiinta gabdhaha iyo macalimiinta wiilasha ay helaan meelay ee- ee available u ah ay ku nastaan ama ma- maalmaha ay joogaan tababarka loogu loogu helbgarayn doono marka waxaan aada ugu mahadinayaa g b e iyo ee, wasaaradda federaalka oo naga caawisay in maaragtay xaruntan available ay noqoto aada mahadsantihiin madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo isagana goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyey muhiimadda dugsigan u leeyahay in kor loogu qaado aqoonta macalimiinta ka howlgala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheegay in dowladdiisu mar walba ay diyaar u tahay inay tayayso aqoonta macalimiinta ka howlgala deegaanada koonfur galbeed cabdisalaan ilaahay baa mahadle maanta noo suurtageliyey inaan dhagax dhigno xaruntii tababarka macalimiinta koonfur galbeed oo muddo dheer dadaal badan ay ugu jirtay wasaaradda waxbarashada sidii lagu loogu heli lahaa xarun macalimiinta lagu tababaro maantay ayaa ilaahay noo soo fududeeyey laguna guulaystay in la dhiso waxaan rajaynayaa in macalimiinta koonfur galbeed ay heli doonaan xarun tababar iyo deegaan ay aqoon kororsi ku samaystaan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo cid allaale iyo ciddii naga kaalmaysay oo fan ka bixisay ee, oo ay ka mid tahay salwa iyo hay-adaha kale oo kaalmada dhaqaalaha ah bixiyey intaba waa ku mahadsan yihiin sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa mashruuca ee, kambaniga la siiyey oo la rabo inuu asagana oo wax qurux badan oo wanaagsan dhiso oo u dhiso ee, macallimiinta ayaan rajaynaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin shaqo wanaagsan sharaf iyo ee, karaamay noo tahay dhagax dhiggaan maanta
wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magacaabay guddi farsamo oo ka shaqayn doona dhismaha maamulka isasii kaatumo cali aadan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya madaxa xukuumadda federaalk soomaaliya cali xoosh ayaa waxa uu magacaabay guddi ka kooban siddeed xubnood kuwaasi oo qorshahoodu yahay inay dhammaystiraan dhismaha maamulka s c khaatumo oo loo dhan yahay warqad ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa lagu yidhi wasiirku markuu arkay go-aamadii kasoo baxay kulankii golaha wadatashiga qaran ee dhacay lixdii ilaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaalida loo qabo dardarga maamul goboleedka s c khaatumo ka ah geedi socodka federaaleynta maamulka deegaanka kow wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee dhammaystirka maamul dhiska dowlad goboleedka s c khaatumo xubnaha guddiga ayaa kale ah doctor axmed nuur maxamed cabdi oo ah guddoomiyaha guddiga cabdinaasir xaaji maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeen halka axmed shire axmed garoon carafaad cali maxamed axmed yuusuf maxamuud rufaaci maxamed salaad maxamuud siciid nuur iyo faadumo cabdi cali ay yihiin xubno ka mida guddigan shaqada guddigan ayaa ah ka shaqaynta sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha maamul goboleedka s c khaatumo oo dhammaystiran iyadoo aan la ogeyn siday arrintan ku qabsoomi karto marka la eego kala argdunaanta u dhexaysa qaar ka mid ah gobollada ay ka kooban tahay s c khaatumo iyadoo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ay ka go-an tahay in la dhammaystiro dhismaha dowlad goboleedka s c oo iyagu horey loo aqoonsaday inay yihiin maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira maamulka gobolka banaadir ayaa xilalka uu kala wareejiyey guddoomiyaha cusub ee degmada kaxda iyo guddoomiyihii hore maxamuud nuur ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray munaasabadan oo ahayd mid uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee degmada kaxda cabdirasaaq maxamed sheekh cabdulaahi ayaa maanta lagu qabtay xarun degmada kaxda ee gobolka banaadir munaasabadan xilwajiinta ayaa waxaa kasoo qayb galay nabadoonno qaar ka mid ah guddoomiyaashii hore ee degmada kaxda mas-uuliyiin ka socda maamulka gobolka banaadir saraakiil ciidan iyo sidoo kale marti sharaf kale waxaana bilowga halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo sidoo kale guddoomiyaal hore iyagoona dhankooda qiray shaqadii wanaagsaneed uu qabtay guddoomiyihii hore ee degmada kaxda meeshan oo hadda intaa xafiis oo wareegsan ay ku taallo intaasoo kaamira ay suran yihiin meelaha oo matoorro leh oo wax walba leh oo maxkamad leh oo saldhig bilis leh oo nabad sugid leh waan u soo naban adeegnay in badan anigii hadda saciibkayga i muuqda cabdikaamil meeshaan ka soo bilownay iyo meeshay marayso waa meelaha horumar ah cabdiweli waa ku mahadsan yahay samigay meesha isagu soo gaarsiiyey adigana waxaa laga rabaa halkii halkan weyn inaad sii gaarsiiso
hadiyadda aada noo wadaan iyo tii hore eed noo keenteen idinku labadaa hadiyadood baa miiska inoo wada saaran hadiyaddaad noo wadeen waan aqbalnay oo waan idinka guddoonnay oo wixii aad naga doonaysaan inaan la qabanno ayaan la qabanaynaa insha allah haddana waxaan soo dhowaynaynaa guddoomiyaha cusub oo nin aada u qiimo badan oo bahda waxbarashadana qiimo badan ku joogay soona faarujiyey maanta xafiis muhiim u ahaa bahda waxbarashada ee aada aga shaqaynaayey waa ninaan dhaqaano shaqadiisa iyo qiimihiisa guddoomiyaha iyo cusub callana guddoomiye soo dhawow xilka lagu dhiibiyo allaha kula qaado ilaahay kugu naceebeeyo allaha ku wasturo ilaahay saaas allaha kaa siiyo salkii degmadii dadkii jibteeda aan allaha kaa siiya leenahay waxaan soo dhawaynaynaa guddoomiyaha cusub oo waxaan wargeynaynaa soo dhawow xilka allaha kula garabdhawa soo dhawow salaam guddoomiye
dhan kale munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha xilka wareejinaya ee degmada kaxda cabdiweli xasan iyo sidoo kale guddoomiyaha cusub ee degmadaasi cabdirasaaq maxamed sheekh cabdulaahi waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha cusub ee degmada kaxda ee ibedelaya aniga isaga cabdirasaaq aadaan isagana usoo dhaweynayaa degmada kaxda ani waxaa la magacaabay sideed iyo tobanka bishii maaj labada kun shan iyo labaatankii waxaan joogay muddo saddex bilood iyo maalmaa waxaan isleeyahay waxaan qabannay shaqooyin aad iyo aad muhiima ayaan degmada ka qabannay shaqooyinkaan ka qabanay degmada waxaa ka mid ahaa degmada markaa nimid ma lahayn meel laga kontaroolo degmada waxaan u samaynay lix iyo labaatan xaba kaamira ah oo afar afarta gees ee degmada meel kasta kaga xidhan oo qofka guddoomiyihii isagoo xafiiskiisa fadhiya iyo xafiisyada degmada waxa ka socda iyo degmada waxa ka socda iyo wax walboo soo gelaya isagoo xataa gurigiisa jooga ka soconaya sidoo kale degmada intaan joogno waxaan kusoo kordhinay waxaa la dhagax dhiga waddadii laamida ahayd oo la dhammaystirayo oo ilaa laamida afgooyi ku dhacaysa iyadana shaqadeeda way bilaabatay wayna socotaa hawshaasuna haws aada iyo aada muhiima waaye oo iyaduna way socotaa oo adarkiisiin bawaaka degmada horteeda hadda shaqadi ka socoto waxaan idiin ahi adeegay idinka idiin shaqaynaya idinka ayaan idiin baahanahay taladiinaan u baahanahay tusaaladiinaan u baahanahay nidaamka dawliga ah hooyada guriga joogta ee laga yaabo maanta inaysan quraacda haysanin taasaan rabnaa inaan ogaano dowladnimadu waa intaas waxaan rabaa si gooni ah adeegyadeenna arrimaha bulshada si gooniya ayadana waxaan rabnaa inaan oga shaqayno hadduu ilaa yidhaahdo degmadaas quruxda badan waxaan rabnaa xilka waa meelkee maalintaan ka tegayna inaan wax ku darno guddoomiye kasta oo yimaaday wax uu ku daray waxaan rabnaa degmada kaxda oo tusaalow ah degmooyinka gobolka banaadir ugu dambeyn munaasabadan ayaa waxaa xiriirka u kala wareejiyey labada guddoomiye agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka banaadir mudane dhagacade isagoona guddoomiyaha cusub kula dardaarmay dardargelinta howlaha shaqe ee degmada halkan waxaa lagu keenay ee bulshadaan hogaamiso annaga dadkan waa jecelnahay deegaankan waa jecelnahay waad ballan qaaday inaad sii kordhinayso awalan dadka inaad isku hayso waa midda koowaad odayaashu inay ahaadaan gacantaada culummadu inay ahaato gacantaada haweenku inay ahaadaan gacantaada dhallinyaradu inay ahaadaan gacantaada ciidamadu inay ahaadaan gacantaada guddoomiyaha gobolka banaadir hadafka maanta u yaallaa oo lagaa rabo inaad raacdaa waa saddex wado waxaana ugu weyn qodobka koowaad amniga amniga amniga ayaa lagu celcelinaya saddex jeer qodobka labaad waxa waaye diiwaangelinta in shacabka soomaaliyeed oo ka xoroobo maalin walba in dikariito lagu soo magacaabo nin iska socda oon la garanayna uu kuu yimaado maalin walba nin fikir kaa duwan wata uu kuu yimaado si looga gudbo in shacabka soomaaliyeed la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawar ee aatanna warka dibadda howlgal ballaaran oo lagu baadigoobayo samata bixinta ayaa weli ka socda gobolka texas ee dalka maraykanka kadib markii saddex daadad oo xoogan ay ku dhufteen gobolkaasi waxaana ku geeriyooday ugu yaraan afar iyo labaatan qofood halka kale la baadigoobayo ku dhowaad shan iyo labaatan carruur ah xaalad deg deg ah ayaa loogu dhawaaqay magaalooyinka gobolka texas madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa musiibadan ku tilmaamay mid amakaag ah iyo wax laga naxo xilli aqalka cad uu ballan qaaday gargaar dheeri ah warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waanaga intaa ciddii warkeenna isaygana waxay dib kaga daalaca kartaa baraha internet ku leenaanay sidaasi nabadgelyo